bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen waxaan u wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
wadadana way xiran tahay ti aan ka soo laabanina way xiran war xageen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay wadada way xiran tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xiran tahay xageen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan ina kala dayuban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wacan u wanaagsan ayaanu idileenahay akhyaartaana dhegeysataay meel walbo aad joogtaan waa habeennimo axad ah isniin ay soo geliso taariikhduna ay ku beegan tahay sideed iyo tobanka bisha februari sanadka laba kun afar iyo labaatan haddii rabi laga helo qodobadan oo caawa barnaamijkeena kusoo qaadi doono waxaa ka mid ah midowda afrika war saxaafadeed ka soo saaray khilaafkii xiisada diblomaasiyadeed ee ka dhex aruursan dowladaha soomaaliya iyo etoobiya haddaba waxaanu soo gudbin doonaa warkan ka soo baxay midowda afrika maxay ka yidhaahdeen damaca guracan ee etoobiya iyo falkii xurmaddarada ahaa ee dowladda etoobiya kula kacay wafdigii madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ee ka qayb galay shirka midowda afrika ee ka dhacay magaalada adis caawa ayaanu barnaamijkeena kusoo qaadi doonaa macluumaadyada kale waxaa ka mid noqon doona wasiirka maaliyadda soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyay shir u dhexeeya wasaaradaha maaliyadda heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo kusoo gabagabowey magaalada muqdisho waxaa idinla wadaagi doonaa qodobada kasoo baxay shirka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada uga socday muqdisho macluumaadyada kale waxaa ka mid noqon doono ehelada marxuumiyiin siyaabooyin kala duwan loogu dilay muqdisho iyo deegaan ka tirsan gobolka shabeellada dhexe ee soomaaliya hay-adaha cadaaladda ee soomaaliya cadaalad ka dalbaday caawa ayaan idila wadaagi doonaa sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa haddii rabweyne laga helo dowladda federaalk ee soomaaliya oo xubno ka socdo qaramada midoobe ay shir kula yeelatay magaalada adis ababa maxaa looga hadlay kulankaasi soomaaliya iyo qaramada midoobe dhex maray waan idiin soo gudbin doonaa macluumadyadaasi wixii nagu soo kordho ayaad barnaamijkeena ku dhegeysan doontaan haddii rabbi laga helo mar kale dhegeystayaal kusoo dhawaada wareega wararka dalsan
warkaal kaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
waa hagaag mar kale waxaadu leenahay dhegeystayaal habeen wacan oo wanaagsan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhegeysanaysaan muwjada hirka dherarkeedu yahay kow iyo sagaashan dhibic shan megaartis f m kaasoo naga maqli karaan dhegeystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobolada kale uu f m ku gaaro dhegeystayaasheena kalena waxa ay si toos ah kaga heli karaan barnaamijyadeena baraheena internetka qeybaha ugu horeeya ee barnaamijka wareega wararka ayaanu caawa u gudageli doonaa waxaanu ku bilaabi doonaa shirka midowda afrika ee lagu soo gabagabeeyey magaalada adis ababa ee dalka etoobiya shirkaasi oo caawa war-saxaafadeed uu kasoo baxay shirweynaha madaxda midowda afrika ee ka socda magaalada adis ababa ayaana lagu soo qaaday war-saxaafadeedka kasoo baxay arrimaha la xiriira khilaafaadka iyo xisada diblomaasiyadeed ee udhexeyso dowladaha soomaaliya iyo etoobiya waxaana sida ka muuqatay bayaanka kasoo baxay midowda afrika lagu sheegay ee wax u muuqan kara xal oo ay labada dowladood ka gaari karaan colaadaha iyo xiisadaha diblomaasiyadeed ee u dhexeyso dowladaha soomaaliya iyo etoobiya waxaana dhinacyadu ugu baaqeen ee midowda afrika bayaanka ay soo saareen wadahadal inay galaan iyada oo aanan lasoo qaadin dhinaca ficiladii guracnaa oo ay dowladda etoobiya ay kula kacday wafdigii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ee ka qaybgalaya shirmadaxeedka midowda afrika ee magaalada adis ababa jooga midowda afrika waxauu ka walaacsan yahay xiisada weli socoto ee u dhexeysa soomaaliya iyo etoobiya taasi oo daba socoto saxiixii horaantii janawari ay wadagaleen etoobiya iyo gobolada waqooyi ee soomaaliya somalilan iyo sida uu u saameynayo amniga iyo xasiloonida gobolka ururka midowda afrika waxaa ka go-an taageerida midnimada iskaashiga iyo madaxbanaanida dhammaan wadamada xubnaha ka ah oo ay ku jiraan soomaaliya iyo etoobiya ayaa lagu yiri qor- qoraalka kasoo baxay midowda afrika caawa madaxda midowda afrika qoraalkoodu waxaa lagu sheegay in loo baahan yahay wadahadal oo ay yeeshaan soomaaliya iyo etoobiya iyagoo bilowgii xiisadan golaha amniga ee waa golaha amniga iyo nabadda midowda afrika ee erayo ee sida lacaynah iyagu ay horay markaasi uga soo saareen xiisadan waxaana jiray sidoo kale ergey ay magacaabeen kaasi oo aanay dowladda federaalk ee soomaaliya soo dhoweynin una magacaabeen wadahadal oo ay soomaaliya iyo etoobiya wadagalaan sidaas darteed waxaa uu ururka midowda afrika ugu baaqayaa labada wadan inay xiisada dejiyaan kana shaqeeyaan wadahadal midho dhala oo horseeda heshiiska nabad waa oo horseeda heshiis nabadgelyo ah ayaa lagu soo gabagabeeyey qoraalka midowda afrika oo u muuqday in nuxur kooban laga soo qaatay arinta ee gobolka geeska afrika ka taagan gaar ahaan xiisada soomaaliya iyo etoobiya haddaba ee, bayaankan muxuu macnaha u sameynayaa ee, xiisada ee, diblomaasiyadeed ee dowladaha soomaaliya iyo etoobiya ee, muddooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhex aloolsaneed iyo falalkii xadgudubka ahaa oo ay dowladda etoobiya ay kula kacday madaxbanaanida jamhuuriyadda soomaaliya waxaan rabaa caawa inaan eh, hal iyo laba ka weydiiyo profesor cabdulaahi sheekh shaafici oo markaasi eh, qadka taleefonka ku jira profesor soo dhawow intaasi kadib bal eh, warka ka soo baxay midowda africa muxuu macnaha u sameynayaa xisada gobolka ka taagan waqtigan
waa dhamay cabdiqaadirw waa baadsan tahay waan ku salaamayaa bismillaah alxamdulilah waan salaamayaa saaxiibada kalena dhegeysanayay iyo shaqaalahaba
waa gartay marka eh, sida aada la socotay Een, had- haddaan ku socdo su-aashaada adoo raalli ah horta xilli dhow baan galabtaan helay aniga communikeda arkay weliba anigoo gaari saarno socda ishaan mariyey Een, mana wada dhammaynoo dee ilaa iyo boqol iyo xoogaa beejbu ka kooban yahay waxyaala badan u quseeya laakiin inta naga qusayso hadda ad akriday markii lasoo qaato een, wuxuu kusoo kordhinayaa xiisada inaga iyo etoobiya naga dhexaysa waa mare horta dee midowda africa waa urur caalami ah oo africa leedahay oo konton iyo shan dowladood ku jiraan oo aan ka mid nahay weliba asaasayaasheedin ka mid nahay Een, waad ogtahay markii arrintan dhacday saxiixana dhacay dowladda soomaaliya arrintaa dhacdeen saas sheegtay laakiin soomaaliya ma soo dhoweyn ilaa iyo muddo waxaa socday arrimo een, badan oo dowladda soomaaliya samaysay xagga diblomaasiyadda ururada caalamiga iyo urur goboleedyada meel walba ka gashay kuwankan hadda ajendahay ka mid ahayd arrintu qoraalka marka soo baxay horta waa dharaafti qoraalka oo maaha final maaha dharaaftiga marka soo baxay waxaa loo dirayaa wadamadii xubnaha ka ahaa shirka ee dowladihii kasoo qayb galay Een, ciddii markaas eh, ama siiqada hadalka ama sida qodobada quseeya siday u dhigan yihiin iyaga ka bixin doonaa een, maxaa la dhahaa falcelin ka samayn doona ama faallo ka bixin doona laakiin siday u dhigan tahay dhabtaa waxay tahay etoobiya waxba looma reebin waxbana looma qarin waana caadi ururada caalamiga markii laga wada hadlayo si qayaxan looma dhaho dee hebel saa ha yeelo hebel saa ha yeelo laakiin sida loo dhigay oo ah xiisadii problemkanu ka kacay heshiis ay la gashay etoobiya gobol ka mid a soomaaliya sidoo kale waxaa loo sheegay in dowladaha ururkan ka mid yihi ay ilaaliyaan dhammaan xornimada xorniyad xornimada iyo sharafta iyo karaamada iyo wadajirka dhuleeda dal kasta marka intaasi waxay tahay horta waa intii cid walba dhahaysay oo horey loo dhahayay cid qaadatayna ma jiro inuu minaha een, isfahamka warqadda lagu saxeexay uu shaqaynayo macno yahay Waay.
arrinta kale oo arrinta kale oo muhiimka waxay tahay oo iya- een, wixii meesha ka jiray iyo arrinta naga dhexaysay waxay tahay in loo sheegay in arrintaas een, loo sameeyo micnaha sida uu- aan kor loo rarin hoos loo xaliyo african level lagu xaliyo intaasna way ku jirtay african level haddii loo xaliyo de anaga dhibaato naguma aha waddankayaga iyo inaan een, xuduudihiisa iyo cirkiisa iyo baddiisa iyo dhulkiisa anagaan leenahay oo aan la taaganahay waa diyaaru maaha waayahay laakiin marka aad eh, si qoto dheer u fiiriso bayaanka eh, soo lama oran karo midowda africa waxa uu ka meermeertay inuu si toosa etoobiya ugu sheego eh, inay joojiso xadgudubka maadaama aan ognahay inaanay jirin soomaaliya xadgudub ay kula kacday dowladda etoobiya marka eh, loo dhigo warka labada wadan eh, inay joojiyaan eh, xadgudubka midba uu kan kale eh, uu ku sameynaya madaxbanaanidiisa sida ay midowda africa u dhigeen marka sidaas loo eego Ee, soo uma muuqato in midowda africa uu ka meermeeranayo in si toosa etoobiya xaqiiqada jidha loogu sheego
ha de waa waa loo sheegayba dee markii dee diblomaasiyadda la la wa- horta waxaa hadlaya waa commissionaris waaye ka tirsan midowda africa waa xaruntii dadka ka shaqaynaya guddiga nabadgelyada guddiyaha jira moogtahay ay commissioner leey- ay commissioner leeyihiin xaruntu waa loo sheegay dhan markii laga hadlo waa loo sheegay intaasaa ku filanba dee in heshiis dowladda etoobiya la gashay gobol ka mid a soomaaliya taasna ay keentay in soomaaliya ka kacdo ay diido ay dhibaatadaas halka ay dhacdo arrintii marka in la xaliyo waxaa ka mid a in hoos loogu sheego ama si gaara loogu sheego etoobiya waxaan ka noqo oo cadde kadibna raaligelin ka bixi in la dhaho sidoo kale waxaa kaleeto dee loogu sheegay oo dhab ah in dhammaan wadamada ka tirsan ururkan ay la la ilaaliyo gobonimadooda iyo xuduudahooda iyo sharaftooda marka eh, sheegis kale oo dee oo, mm, intaa kasii duwan ee ururka samayn karaan ma jiro waaya laakiin waxay soo jeediyeen in eh, xaaladda taagan wadahadal lagu dhameeyo sidaan ognahana dowladda federaalka soomaaliya waxay wadahadalkaas shuruuday kaga dhigtay in marka hore etoobiya ay ka laabato eh, heshiiskii ay la gashay somalilan Eh, madaxweynaha eh, ra-iisul wasaaraha etoobiyana mar uu shirkii midowda africa ka hadlayay eh, waxaanu maqlaynay isagoo eh, sheegaya in dhowr jeer etoobiya isku dayday inay la hadasho soomaaliya balse xagga soomaaliya waxay ka socon waayeen marka wadahadal halkuu ka imaanaya haddii etoobiyana halkaa taagan tahay dowladda federaalkana halkaa taagan tahay
horta wadahadal soomaaliya etoobiya lama geliso waa sax dowladda federaalka gaar ahaan madaxweynuhu siduu yiri waayo waa inay marka hore banaanka istaagto ay beeniso micnaha ay tuurdaqada ka tuurto ee warqadaas kadibna ay raaligelin ka bixiso markaas wada hadli karaan waa ta halkaasi kaga xiran tahay waa waxa laga hadlaya ee ah khilaafka yimid meeshuu galay sababta etoobiya si diblomaasiyad micnaha hoose oo xaaraanah oo aan sa- sharciga caalamiga aqo- a- waafaqsanayn bay gobolada waqooyi shisba gashay laakiin ciidamo soo duulay ama inaga naga duulay ama dhiig daatay weli ma jiro therefore waa in la helo xal ah inuu yimaado etoobiya in loo sheego lagu qanciyo ka bax arrintaas taan waxay noqonaysaa dee in dad gaari ka hadlaan laakiin ururada caalamiga ahi dhammaan waxay dhahayeen markii laga reebo de- de- dowlado gaara oo kale shirka carabta oo kale laakiin waxaa run ah oo cad dhammaan ururada caalamiga ah dunida ka jira maanta aan ku noolahay inay garab siiyeen soomaaliya inay etoobiya ku gardarinta in la arkay way dhici kartaa siyaasado badan oo daboolan baa jira oo haddana ururka au markuu shirayo dhammaan wadamada lacagta leh oo dhan galbeedka oo dhan re- yurub maraykan carabaha kulli way yimaadaan way ka qayb galaan Een, ma aqaan yuhuudda in loo ogolaaday ay korjoogto laakiin bay raadin jirtay waxaan isleeyahay marka damaacyo kale fara badan baa jira etoobiya dadkeeda riixaya oo barnaamijka ku riixaya ama mubaadiis ha noqoto ama bar- dagaalkan jugraafiga siyaasadda ha noqoto ama kan dhaqaalaha ha noqoto ama baddaan la boobayo oo badahan des- ah, carabta iyo badda casiya la boobay ha noqoto si kastaa noqoto, wax riixaya way jiraan laakiin qoladan afrikaanka waa la socotay wadamada afrikaanku dee inaga soomaali haddaan nahay nagama cilmi iyo caqli badnaa waxaa laga yaabaa inay shirka fadhiyeen madaxweyneyaal ama ra-iisul wasaareyaal afrikaan ah oo intii arrintu jirtay oo dhan een, maqlayay laakiin aan danba kala hayn ama aan sii raacraacayn laakiin markay maanta shalay maqleen xu- ee, khudbadii iyo hadalkii xasan waxaan arkayay wadamo badan oo- oo oo ka bixinayay een, commenti hadaladii madaxweynaha marka waxaan isleeyahay arrintaasi marka hore haddii hoos loo xalinayo waxay ku xirnaanaysaa etoobiya oo danaceedii ka tanaasusha raaligelina bixisa ha waa aqbalayna laakiin annagana waxay noogu xirantahay halkaas iyagana africa saasay dhaheen dan waxay ku khasbayeen inay waddo u bixiyaan waaya waxyaabaha indhaha lagu hayay ee, laga fiirinayay ee, war murtiyeedka kasoo baxayo shirka midooda africa waxaa ka mid ahaa waxa ay ka oran doonaan ee, falkii ee, xadgudubka ahaa ee lagula kacay wafdigii madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ee magaalada addis ku sugnaa ee shirka ee, midooda africa ka qaybgalayay laakiin laguma aanan xusin ee, war murtiyeedka soo baxay marka ee, maxaa la oran karaa way kaga gaabsaday midooda africa arrintaas
Ah, horta waxaad ogaataa mar kasta oo markii laga hadlayo leadershipka ama waxyaalahan la dhaho kha- een, xalinta khilaafaadka marka laga hadlayo communicada waa aragta ciwaankiisa waxa weeye decisions declarations resolution and motion marka waxyaalahaas shaqa laga dhiganayaa een, meesha dad akhriya ee lagaga soomaaliya lagu ammaanayo hadda eh, guulahay ka gaartay in ciidamada atmis ay baxaan dagaalka shabaab iyo dadaalka ay sameynayso loo baahay gacan in la siiyo wadamadii eh, ciidamadu ka joogeen iyo- iyo arimadii midoobay iyo afrikiisa uga shaqeeyaan halkaasaa lagu xusay in la ilaaliyo eh, soomaaliya iyo eh, mustaqbalkeeda iyo dhismaheeda marka waxaan isleeyahay waxaa looga gaabsaday issue gaaray ahayd oo yimid oo intii shirku yimid dhacay Een, dabcan way arkaya say tahay laakiin waxaan isleeyahay in hoos u dhaqaan bay rabaan oo dad gaara u diraan arrintaas ay si gaara loo dhexdhexaadiyaan wayna dhici kartaa een, in etoobiya saa u samaysay inay soo fududayso xasan inay kusoo jilciyaan oo saa oo wadahadal noocaasa heshiiya oo kale oo haleho xasan oo waa lagu khaldan iyagu dhahaan kadibna halka wada hadalay sababtoo abiy way nin yara waalwaalan waaye waxa keliya uu raadinaya waxay tahay inuu hal mar xasan arko isgacan qaadaan isla sawiro uu dhaho soomaaliya waan heshiinay badiina waa raadsanayna wax noocaasa marka waxaan isleeyahay arrintaas een, waxaa laleeyahay hal la xaliyo waa intaa ugu weynta hadda waa waayahay marka eh, si guud markaad fiiriso soomaaliya maxaa faa-iido ah oo ugu jiro ee warmurtiyeedkan ee ugu dambeeyey maadaama eh, madaxweynaha soomaaliya uu magaalada alsaabo u tagay iyadoo aan ognahay in soomaaliya iyo etoobiya eh, xiisad diblomaasiyadeed ka dhexeyso si shirka uun uu kaga qayb galo maadaama madaxweynuhu uu magaalada adisaaba u tagay khudbadiisii iyo dareenka dadka soomaaliyeed ee ee ka qabaan ee damaca guracana etoobiya awgeed maadaama magaalada adis madaxweynaha ee qaranka u tagay maxaa faa-iido ugu jiro dadka soomaaliyeed communikeyga ama warmurtiyeedka soo baxay
horta tegista madaxweyne xasan uu ku tegay addis ababa uma tegin etoobiya wuxuu tegay xarunta midooda africa shir loo madleeyahay buu ahaa ajandaha ayay ku jirtay soomaaliya arrinteedu Een, waraaqo badan baa loo qoray auda tii horreysay markii arrintan soo baxday iyo mid dhexe oo hadaladoodii hore lagu yar dhaliilayay oo la dhahaya waa inaad go-aan ka gaartaan oo hawshaas wax ka qabataan marka tegista uu tegey madaxweynuhu addis ababa sax bay ahayd dad baa oranaya in taga ma ahayn wax noocaas ani waxaan qabaa wuu tegey geesinimuna isticmaalay si adag buuna ugu guuleystay dhinaco fara badan buuna kasoo qaatay lambar one markii lasu- laisu gergeeyo airportka markuu ka degay heestii calanka loo shiday soomaaliya tii etoobiyan uu ka tegey xogaalka waad arkaysaa inay eh, colaad inuu muujinayo Eh, sidoo kale een, inay shirka ka baajiyaan bay isku dayeen wuuna kamanu baaqana waa waa tegey weliba raggan oo wixii runta ahaa ee jiray wixii ku dhacay saaka iyo wixii ka dhexeeyey etoobiya iyo soomaaliya miiska saaray tensha badanna wuu abuuray shirkiina uu kasoo tegay weliba isagoo muujiya dagaal marka arrintaa waxaan isleeyahay si fiican buu yeelay soomaaliya waxaa faa'iido ugu jira shirka inay tagtay bareeraheeda ka caddaysay diidayna inaanay waxba ka aqbalayn isla markaa weliba madaxweynuhu caddeeyey abi inuu yahay qof munaafaqa oo qaal- qaa- macnaha qaab daran oo afka wuxuu ka sheegay waxa uu, aan, uu sameynaya kala duwan yihiin isla markaana waa loo caddeeyey dalka soomaaliya inaanay dowladda soomaaliya aqbalayn heshiisa xaaraana ee waxaan sharciga ku iman iyo qawaaniinta caalamiga wixii garamarsan marka dabcan wax badan baa faa'iido ku jirtay mar labaad waxaan odhanayaa abaabulkii hore ee dowladdu ku jirtay waxbaa ku darsamay shalay Waaya.
oo reciprocity wax la yidhaha jiro haddii wixii adiga haddaan wax fiican oo buuran ku siiyey berri waan kaa rabaa inaan saas siiyo kale marka taana waa waan waan qabaa waaya marka su-aasheeda ugu dambeysaa rabaa inaan ku weydiiyo eh, maadaama hadda shirkii midooda africa uu soo gabagaboobay eh, m- eh, ka qaybgalkiisii madaxweynahana ay eh, sii kordhisay xiisada soomaaliya iyo etoobiya aan ognahay eh, shaqaaqadii iyo eh, waxyaabihii ka dhacay eh, etoobiya in eh, madaxweynaha iyo wafdigiisuba ay ka carisiisay Eh, marka eh, ugu dambeen maxaa hadda la gudbooy madaxda soomaalida eh, ma- gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda iyo dhammaan madaxda soomaalida eh, xaaladan ku aadan
horta cabdulqaadir waan kuu sheegaya madaxweynaha waajib uu leeyahay xilkiisay tahay inuu wadanka- dalka matalo inuu ilaaliyo inuu isku hayo midnimadiisa inuu dastuurka ilaaliyo waajibaadyadiisa ka mid tahay tegista uu tegay addis ababa iyo shirka uu ka qayb galay wax weyn baan ugu fadhiyanay faa'iido badan bay noo ahayd ilaa umaan dibdaba xataa shir waan uga uga qayb gelin ta kale waxaa jiray afar dacwadood mise shan dacwadood oo ku saabsanaa addis ababa uma qalanto xarunta midooda africa waad ogtahay laba kun iyo labaatankii inuu dagaalka tigraaga in laga wareejiyey shaqaalihii la geeyey nairobi kadibna mar dambe la celiyey oo iyagu ay recommendation badan sameeyeen marka horena waxaa madaxda soomaalida iyo dadka soomaaliyeed guud ahaan arrinta u taallaa waxay tahay mar walba inay tahay in etoobiya la iska celiyo dhulka iyagana difaacano qoys kasta iyo qof kasta oo soomaaliya beeshu dogeysada etoobiya weli ka ceshan jiray Een, sidoo kale dadka soomaaliyeed ee maanta shanta soomaaliya calanka buluuga xdibta ku taalla ee cad ku tilmaaman ee jabuuti ka mid tahay oo dowlad madax banaana iyo inta kale ee jamhuuriyaddii midoodey iyo labadan kale ee ee ingiriiska iyo tal- ee, maxaa la dhahaa etoobiya iyo kacdow maanta waa iskaga mid xaaladda soomaaliya waana waana waana israacsan yihiin in etoobiya la iska celiyo oo dhinaceeda laga hortago arrinta kale waajibka waxay tahay inay wadaniyad timaado oo dhalinyarada iyo dadka saxaafadda ka hadlaya ee siyaalo badan iyagoon siyaasadii wax badan ka baran siyaalaha khaldan u turjumaya in laga fiirsado oo arrin la galo dagaal ah oo la iska celiyo etoobiya laakiin waxaan arkayaa dad fara badan oo madaxweynaha caynaya oo waxyaalahan jiri sheegaya imaaraadka saana dhacday saana dhacday etoobiya saana dhacday madaxweynaha wax ka ogaa isagaa dhulka gatay isagaa kan waxyaalahaas waa munaafaqad iyo dabdaro waaye wadaniyadna maaha marka dadka afka carabka uu carab ay u yeelo hadlaya waxaan kula talinayaa inay eh, ka fiirsadaan wadanku maanta wuxuu u baahan yahay garasho iyo maskax Een, la iskaga celiyo dowlad guun ah oo intaasoo sano arrin soo jirtay oo tuuga ah oo khaayimiin ah oo gumaysiga weliba gumaysiga madow ah inaasaan qabaanay waayahay waa ku mahad celinayaa brofesor waktigaaga iyo sidaada caawa barnaamijka ee, nagala qayb qaadatay waxa uu ahaa brofesor cabdulaahi sheekh shaafici oo qadka taleefonka igu waramayay islamarkaasina aan wax ka weydiinayay shirkii ugu dambeeyey midowda afrika ee galabnimadii maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada alisaaba ee dalka etoobiya barnaamijka wareega wararka ayaad dhegeysanaysaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdishona waad nagala socotaan
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hay nasiib waa ka hiiliye waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadood ah yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof samteel watoo qof u baaqaaya uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afargees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
shirkadda fatax general trading company waxa ay inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku khafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafaarintaas dheeryana telefoon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex sideetan qamar maango gacantaada ku qaado
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada ilcaaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intuu muru ku arkaa runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobil internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobil internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolaribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited a taas waaba sababtaan u sirdho simirkaarka somteele waa xirma daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobil internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hannaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah sita somtel macaamil mobil internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal
simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn sancadood ma taqaan sadar kuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayntayadooda soomaalaha u codaysay
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subersayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacad baalmarin mashiinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersan oo kula diyaara astaanta sare ee daabacaadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayay indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder ekis hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryaday martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaani martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacaleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maa suuqa laga waaye tabakaayadii tagtib waa yaalaa bakhaarkii tagtib maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtib jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin ka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
maryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba rooti ama canjeero jumba ku darsa ama muufo kolay tahay Ah.
maraq digaaga jimbo Ah.
iidan kumbulee kale Eh.
isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carabta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa
subersign design design daabacaad kule sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabbir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersayn waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeyay oo wada dhijitaal ah subersayn brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabbir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersayn dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg weeye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaa magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurani ka daabacdan subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay oran waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kor tagoo badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbatoo kaadiriin cilmila barnaamijyo caqligooda kaabiyo wararka miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaare xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaala maqal Dalsan Radio.
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledka yaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan kara guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeena oo ah facebook com hormud hormud for g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado
waa hagaag weli wareega wararka ayaa saaxiibayaal dhegeysaneysaan markaan haddii aanu fiirino sho waxaa kusoo gabagaboobay shir u dhexeeyey wasaaradaha maaliyadda heer federaal iyo heer dowlad goboleed waxaana shirkan gudoominayay wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya mudane biixi imaan cige hadal uu ka jeediyey shirkan ayuu ku faahfaahiyey waxyaabaha uu daarnaa shirkankani
ugu horeyn waxaan u mahad celinayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo suuro geliyey inaynu isugu nimaadno kulankan labada cisho ah inooga socday magaalada muqdisho waa shirkii koob iyo labaatanaad ee kulamadii taxanaha ahaa wasiirada maaliyadda iyo maamulka gobolka banaadir ay ku yeelan jireen si loogu lafaguro kolba arrimaha maaliyadeed naga maqnaa wasiir cabdiraxiin cadow oo wasiirka maaliyadda hirshabeelle laakiin waxaa matelayay oo madasha joogay agaasimihiisa guud oo si fiican u matelay wasiirku inagama maqnayn iyo hirshabeelle toona markaa inagama maqnayna waa joogeen kulankan waxaa inagaga maqnayd dowladda puntland sidii ogtihiinna hanaanankii maxaan ku dhahdaa dowlad diska iyo howlaha ku mashquulsan waxaana rajaynaynaa insha allah marka arrimahaasi soo dhammaadaan kulankeena kan xiga in iyaguna si buuxda ay uga soo qayb galaan guud ahaan kulanku si qurux badan buu inoogu soo gabagaboobay arrimihii aynu ajendaha inoogu jiray ee labada cisho la falanqeeyena si buuxda dhammaantood la isugu wada raacay arrimaha ugu waaweyn ee kulankan diiradda aan ku saarnay waxaa ugu mudnaa sida wasiir farxaan faahfaahiyey in dib loo eego oo bal la muraajaceeyo sharcigii cashuuraha toosan ama income taxka ee kulankeenii kan ka horreeyey ayaa is-afgarad buuxa looga gaadhay cashuuraha iyo noocyadooda iyo qadarka la qaadayo talooyinka kasoo noqday iyo warbixinaha kasoo noqday in iyana bal dib loo eego maanka lagu hayo waxaana kulanku uu guddiga farsamada u xil saaray inay arrintaas soo dhinaandhiriyaan kulanka soo socdana iyada oo dhammaystiran golaha kusoo celiyaan waxaa sidoo kale halkan lagu bogaadiyey labada dowladood ee jubal galmudug iyo hirshabeelle oo iyagu hore ka bilaabayba hirgelinta sharciga runtiina tallaabo fiican oo horusocda dhankaa ka muujiyey waxaa iyana taa la socotay oo arrimaha ugu muhiimsan ee la isla gartay kulanka la iskula gartay ka mid ah in la mideeyo tirsiga aqoonsiga cashuur bixiyaha oo siyaalo kala duwan hadda loo isticmaalo in hanaan midaysan dalku yeesho arrimaha farsamada iyo hanaanka la qaadanayo iyo ka ugu fudud iyo ka ugu fiican ee la qaadanayana in guddiga farsamadu ay iyana soo eegaan tala waafiya ka keenaan ayaa iyana la isla gartay waxaa runtii si ballaadhan looga dooday looga wada hadlay guud ahaan noocyada dib u habeynta maaliyadeed ee dalku u baahan yahay iyo sidii loo dardargelin lahaa korna loogu qaadi lahaa dhanka hirgelinta iyo fulinta mashaariicda dalka ka socda kuwa heer federaal iyo kuwa heer dowlad goboleed labadaba ka socda isku xidhnaanta in la xoojiyo in laga ilaaliyo ama laga baaqsado dibudhacyo keeni kara in deeqaha aan sidii loogu talagalay looga faa'iidaysanin tallaabooyinkii ugu fududaa iyo sidii ugu wanaagsanayd ee laysaga kaashan lahaana laga wada shaqeeyo waxaa kaloo laga wada hadlay iyana laysla eegay oo si fiican laysaga afgartay hanaanka wadaagga deeqaha iyo qaacidada loo adeegsado sidii loo dabaqi lahaa in si fiican isqiimeyn la isku sameeyo oo maamuladu ay isqiimeyn isku sameeyaan oo ilaahay mahadii ay tahay in ay arrintaasi soo dhammaatay oo maamuladu ay si fiican isu soo qiimeen lagu sameeyey xisaabtu horta deen waxay ka bilaabantaa naftaada horta inaad adigu isxisaabisa intaan lagu xisaabin kadibna natiijadii bal inaad isu cadaalad fashay iyo iyo inaad isu roonaatay marka halkaa runtii horumar weyn baa laga sameeyey in loo baahan yahay in waktiga ugu haboon ee ugu horgu eegis lagu sameeyo ama muraajaco lagu sameeyo dib loo qiimeeyo qaacidada iyo hanaankaas ugu dambeyn waxyaalaha ugu muhiimsan ee runtii halkan iyana lagaga wada xaajooday waxaa kamid ah geedigii dayn cafiska oo warbixin waafiya lagu kala qaatay guushii dayn cafiska oo runtii ahayd guul qaran guul heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo dowladaha qeyb dowladda xubnaha ka dowladda iyo qeybaha dadka soomaaliyada kala duwaniba ay door weyn ku lahaayeen in la xaqiijiyo guushaas waxaa diiradda la saaray dayn cafiska kadib xagee loo kacayaa muxuu yahay qorshaha dayn cafiska kadib barnaamijka cusub ee hay-adda lacagta adduunka aan la galnay iyo dhinacyadiisa iyo meelaha uu taabanayo ayaa si baahsan oo ballaadhan runtii looga dooday waxaa muhiimadda la saaray in diiradda la saaray hoosta laga xariiqay inay muhiim tahay in xoogga la saaro sidii kor loogu qaadi lahaa dakhliga si loogu tallaabsado isku filaansho gudaha ah in la maareeyo kharashaadka oo kharashaadka sida ugu hufan aynu maareyn karno u maareyno sidoo kalena culeysyada dhaqaale ee dalka soo waajahaya qaar ka dhashay ha noqdaan kabka miisaaneedeeda yaraaday iyo qaar ka dhashay duruufaha guud ee dalka ku gadaaman oo ay ka mid yihiin abaaraha joogtada ah iyo xasradaha ama culeysyada cimilada adduunka isbedelka ku yimi ka dhalanaya ama fatahaad ha noqdaan ama abaara ha noqdaan iyo culeysyada kale ee een, geopoliticska ka dhashay sida hadda kuwa ka taagan een, marinka badda cas oo runtii dhaqaalaha dalka saameyn weyn ku yeeshay guud ahaan in la iska kaashado sidii een, waxaan ku idhahdaa looga gaashaaman lahaa
guud ahaana dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa caawa barnaamijka wareegga wararka dalsan cabdiwahaab cabdiqaadir ayuu farsamada ahaa anigoo cabdiqaadir cismaan iyadoo la socodsiinaya nabadgelyo